soomaalida qaadka iyo qoriga lagu waalayey warhoy geedkaa qariban dunidu way qaadacdo qarnigii hore waxaa shir galay quruumaha midoobay oo qaraar laga qaatay baa kun qodob laga saarayoo waxaa la yidhi qofkii amaba qoyskii cunaa qaynuunkaa sheegayoo dastuurkaa aayar qaban arday qalisiisay oo ah arday qur-aanka kariimka ah sanadkan ka qalisiisay dugsiga maushaasoy sanadka xilligan oo kale wuxuu qabtaa hal xaflada oo waxa weye qorshaysan xafladaasoo ah dadkii sanadkaas waxa weye qur-aanka soo dhameeyey lagu qiiminayo oo waxa weye lagu maamuusayo sidoo kale ardaydii sanad dugsiyeedkii lasoo dhaafay laba kun toddobiyo toban laba kun sideed iyo toban kaalmaha galay fasalada iyo qur-aankaba ayaan waxaan siinaynaa insha allahu iyagana jawaa'istoodii hadee sida lala socda ilahay maadi dugsi waxa weye si fiican ayuu waxa kor ugu socdaa sanadkaana haddii alla idmo wuxuu yeeshay fasalka sideedaadka oo dugsi dhamaystiran oo waxa weeye dugsi dhexoo dhamaystiran ayuu noqday dugsiga ilahay maadiis waxa weye sanadkan wuxuu sameeyey isballaarin oo faracyo ayuu wuxuu ka furay hal faracdu hadda wuxuu ka furay xaafadaada shikada gelis wax badan bay waxbarashada ka qabataa waxaa kamida waxay qabataa barnaamijyo tartan iyo tacliim la yidhaahdo ramadaanka la qabto sidoo kale waxay qabataa barnaamij xaafadaha oo t v-da s b c ka baxa waxaa laydinka rabaa qur-aankaas aad barateen xil baa idin saaran waajib baa idin saaran inaad aakhirana waxa weye waxdantaro oo xusho idin noqdo xushada ku noqon baa la rabaa marka anigoo ku hadlaya magaca maaragtay dhakhaatiirta aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa waxaan leenahay baaraka allahu fiikum annaguna mustaqbalka waxaan ku rajaynaynaa in iskuulaadka aan iskuul kasta loo sameeyo health bosti sanad kasta waxaan isleeyahay haddii laisku celceliyo furtilla boqol arday ka badan baa qur-aanka ku dhamaysa kama yara haddaysan ka badnayn reershaasi hadda waxay sheegeen shan iyo toban baa dhamaynaya dhowr iyo toban madaraso ama labaatan madaraso wax ka badan baa ku yaala burtilla sanadkii haddii laisu geeyo arday qur-aanka dhamaysaay boqol arday bay ka badan tahay dad badan oo xamalatul qur'aan ah oo qur-aankii qaybsan oo culimo ah oo muuqda oo badan inooga soo baxaan kow inaynu dhiiri gelinno dhallinyaradii qur-aanka kariimka ahaa baratay oo runtii imaamu shaafici dugsiga imaamu shaafici uu lafdhabar u yahay mar kasta weynaynta iyo koruqaadidda diinta islaamka aana ku ammaanayno oo mar kasta uu jecel yahay inuu dhinaca qur-aanka hormariyo hadda waxaa laga yaaba ilaa iskuulo kale haddaan joogno inay dhahilaayen furitaanka iskuulka weeye baan ugu talagallay laakiin ayagu waxaad moodaa inay soo horumariyeen ardaydii qur-aanka qur-aan kariimka baratay